Sanad dugsiyeedka labada kun labati sedeyo labada kun labati afar ee iskuuladayana marahay gebageba walibana iskuul kasta lakaga wadahaya xafladda dhaabuurkinka dembi ee iskuulada gaar ahaan ardayda fasalada siyedaad iyo tomi lamaad iskuulka mustafa sheekh weliba kumid ee iskuulaadka magaalada baydhabo walibana ardayda fasalka tomi lamaad lanqobaday xafladda sagootiinta iyo xiritaanka dhaabuurkinka dambeeyey waxaana kumid ee ardaydayana munaasabadda dhaabuurka rishadaha kujeedii kelimada eh mahanag iyo ammaan maalin waa iwaankii amayba kayfa turfacu himmatuka himmigasa koranka qaadaas oo inteed arday ata misrayn qof kasta muslimeedateed himmigaasa koranka qaadaas waa himmiga may koranka qaaday waa cilmi iyo maybaa koranka qaaday iyoonahay dawaacood ilaahay maybaa tuugas iyoonahay inteed ilaahay megangalaas iyo maybaa koranka qaadee mayka doac saase insha allah waqul rabbi zidnii cilma Even although I can persistinate by greeting only to my delicious teacher, except hanking and holding you, until the domis hanking and holding you, but dear teacher, excuse me, although I can hold you until the grave, but I can acclimate you and love you the domis day because our futures your hand is, our praise your hand is, our colleges your hand is.
ما يزال الإنسان مرتفعا ما أشفل بالعلم ومن, ومن توهم به أنه بلغ بلغ الغاية في المعارف والعلوم ووصل النهاية فقد أخطأ فكل ما عند الناس من العلوم والمعارف قليل على كثرة وتنوعه كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يفتحون لهم أبواب الخير والرشد والصلاح يفتحون لهم أبوابا wasubulan wadurugan linaafi walitibaa natiijo fayle natiijaalkan ka sareeyan kusheenan haddii ilaa ere guulin waa waliba laku rajeeyey dhinaca ilaahay geeka guuli makajarta bani aadan galantiis makajarta qof oo mayleeraasan ku neeflee galantiis waliba kajaarta ilaahay hegshee jarta keliya walibana niinku baahanya intiiuna samayna dalabaad ouna dalbana ouna ilaahay tuugna ilaahay waa waliba hafuururaxiimu waliba siinku codsadaane ardada egzaamka niingalaayta oo siinku gobaabiyaane intii singeetingeeka hormuudka iskuulka musdhafa sheeg
waliba dardaaran aan siinsiyey mayba juhdiga gelidana ilaa iyo fasalka foomfoor saasoo kale siyadaadna wayba mayleraa juhdiga geliyana hal sino oo kale mayba la siinfuday intii sin hore un soctan dadka hadda foomfoorka ku gudubahayna intii hore un sii socdan mar koowaad iyo mar lamaad may siin lahaa
dhinihii kale macallimiinta iskuulkeena ku hadlay munaasabadda joona la dardaarmay ardayda fasalka tumi lamaad gaar ahaan may la dardaarmay dadku foomfoorkee foomfoor may basin lahaa dadaalkii maybaa dadaalka sii dara maybaha may artana waa xeerka koowaad isin waxbarashada may siinsoo tahay insha allah xeerka lamaad isin
mayba markale mahadnaqnaqay waa dhammaan macallimiinta ka dadaali lamadaas fasal guud ahaan dhammaan ardayda wayba ka dadaalas tacliintiya wayba walbarshadiyo si wayba mustaqbalsho wayba guuliyoon ku deeran imtixaankii singalahaytan imtixaanka dawliga ilaahay siin fudusaaya ee saasoo kale ee may faday dhammaan ardada oo iskuulka mustafa sheekh ee iidan mahadsanyin sida quruxda badan xafladdan yaan qurux han agaasimeen soomaali meeraase ha weelka kayada ulutiyu weelkana kayada dhalsatiyu aleere una ardaydaana isigu arday binaanka kukoyti natiijagaadiime meelmahan obiyaas laakiin isi meelhan obiyaasa walhay baradooy maxamed nuur mukhtaar xasan maamulka ku-xigeenka iskuulka mustaf sheegeena gebagabadii ku hadlay munaasabadda uu soonaan hambaliyay ardayda fasalka tumi lamaad ee kubahayta iskuulka saacadii koowaad isqoolka mustafa sheekh iyo ardada fasalka siyeedaadka ee dufacadii shanaad ardayda may kala lahaa ka baraarijayhi walbarashada qiimaha leta ini may buu aha laka dadaala mar kasta may buu aha insheegada waxyaabaha farxadda lemeeta walbarashada qiimaha leta intaas mayba eedeedan ka dadaala waqtigan inaad maanad garaytasa ardada qalinjibahatiyoona may lahaa inis imtixaankaas isiin ka dadaalan may buu aha inaysamayba imtixaankaasi qiimo badan natiijo faylanshaantaan isqoolka fadsanka faraxa macallimiinta munaasabadan fasalka tumi lamaad ee iskuulka mustaf sheeg iyo ee munaasabadiin korayta iskuulka dhiniga fasalka tumi lamaad iyo dufcadii koowaad ee ku bahayta iskuulka